degmada wadajir oo ku mid a degmooyinka gobolka banaadir oo sanadooga in dambe ay ka tallaabsadaase horumara dhinigyada adeegyada bulshada iyo maamulka degmada sayti webo squerby howlo muhiimka ah maamulka usoqoobada maamulka degmada ya sheegay inay ka guuleysteen horumarinta adeegyada bulshada oo ku mid in dhismo wadooyin isbitaalaha goobo walbarasho iyo shaqooyin kale oo muhiima shacabka degmada gudoomiyaha degmada wadajir mudane cabdiraxmaan maxamed cali iyo sheegay inka maamul ahaanyo weliyo ka howlayin sidiyo horey inka dareersii lahaayeen shaqooyinka maamulka horyaala dhinaca kale gudoomiyaha cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir iyo weyba bulshaduusan ka baaqay inay ku qayb galaan horumarka degmada sayti ku dareera fursadna inoo siiyey mar labaad inaan u qimeyno bulshada reer wadajir reer wadajir ay ku ammaanan yihiin waa dad isku duuban oo jecel horumarka waa dad jecel inay garab istaagaan maamulkooda annagana waxaan diyaar u nahay inaan ku adeegno taladooda soo jeedintooda marka sidaas awgeed maalinta aan xilka la wareegayay shaqo ka socotay waxaa jirto degmada carunteeda oo dhismo ah ee xilligii kala gadoonka horteeda istaagtay waxaan mar labaad dib u biloawna inay shaqadii socoto sidaa darkiisiin way bilaabatay way socotaa waxaa heerkan ay la soo gaarta ama ay saaka ku socotana waa dadaalada ay bulshada heer wadajir muujinayaan waxaan u mahad celinaynaa in alaala intay kasoo qayb qaadatay inta dhimanna waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan waa xaruntii talada degmada wadajir salka u ahayd oon fadhiisanaynay oon uga tashanaynay qorshaha ay keensanayeen ama loogu filanayo baahiyaadkooda gaarka ah sidoo kale waxaan ayadana bilownay wadooyinkii roobabka gooyey ee maalmahan godad aawgood iyo qaranqaara laga mari la-ay kumeel gaar ah u sameyn inaan cara ku shubno oon ka dhigno sideedii hore si dadku ugu fududaaday socodkooda qorshahaas waa ma ahan midkii aan mustaqbalka rajeyayna waa kumeel gaar mahaan u soconno waa inaan ka yeelno laami si lamida waxaa socda dardarta amniga qolada nabadiidka ah ee ummadda cadowga ku ah meelaha ku jirto meelaha ku dhuumaaleysanayso nin kasta oo amni darro samaynayo wuxuu ku hoydaa guri ku yaala degmada markii aan ka hadlo degmada aniga mas-uulka ah guriga dadaa diris la ah waa gelaa wax hadduu gelinayo hadduu kasoo baxayo intaba way kawar qabaan haddii aad aamusto oo dhibaatadoo maleegayay wiilkii aad dhashay ama gabadhii aad dhashay hooyada aabbaha ay gaarsiiso kadib aad oyso shalayd waxba kuuma tarayso waxaan ka codsanaynaa lambar gaaban oo degmada loo sameeyey lambaro hay-adaha amniga leh oo gaaban oo fududaa jiro inaad warbixinta hadba sida idinkugu fudud iyo meesha idinkugu fudud oo gaarsiin kartiin gaarsiisiin hay-adaha amniga ee maamulkana waxay diyaar u yihiin inay gacanbeer ku qabtaan